bismi llahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ugu horeyn waxa uu hambalyo u diray dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kuwaasoo maanta bilaabay qabashada doorashada xubnaha aqalka sare soona saaray xubnihii ugu horeeyey oo laba ka mid ah ay ahaayeen haween taasoo muujinaysa sida koonfur galbeed ay u xaqiijiyeen qoondada haweenka ee aqalka sare waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu u hambaliyey xubnaha maanta la doortay isagoo dhanka kalena ku booriyey dowlad goboleedyada aan weli bilaabin in sida ugu dhaqsaha badan ay u dardargeliyaan una bilaabaan doorashada waxaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu sidoo kale maanta soo gabagabeeyey wadatashyadii uu la lahaa guddoonka ama guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed qadar kuwaasoo muddooyinka u dambeeyey uu ka dhex waday dhexdhexaadin ah in ay xal ka soo gaaraan ismaandhaafka ka jira guddoonka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble markii uu tixgeliyey ahmiyadda ay dalka u leedahay in doorashada kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ay bilaabato waxa uu go-aan ku gaaray in la gudagalo doorashadaasi isagoo ra-iisul wasaaruhuna kulan deg dega isugu yeeray maalinta berri ah haddii ee ba-idba xubnaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee siid oo ka kooban kooiyo toban xubnood